barnaamijka dhallinyarada maanta
kulanti wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal halkani waa laanta af soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban iyo hirarka efyimada geeska afrika iyo weliba caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggayaga internetka ee v o a somali com
duhur wanaagsan dhegeystayaal waa jimco soddonka bisha juun sanadkuna waa laba kun iyo toddoba iyo tobanka idaacaddeenna duhurnimona ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa halkan kaga soo jeedinaya cabdixakiim maxamuud sharwac iyo anigu ah ibraahim xasan daandurey
qodobada dhegaystayaal aan idinku hayno barnaamijkayga duhurnimo ee dhallinyarada maantana waxaa ka mid a barnaamijkii sooyaalka dhaqanka oo aan maanta ku eegayna haasaawaha dadkii hore iyo muddada ay ku qaadan jirtay wiilasha iyo gabdhahu in ay ku heshiiyaan guur habeen lelama hasaawen gabdhaa waagu hore dharaartii kolkay adhiga loo joogto berri adhigan soo raacaya helladii baa la ysku arkay caawa berri adhigan soo raacaya soo haasaawo tag maanta adhiga dhexdiisa in lagu sheekaysan mana arkayo wuxuu ka cabsoonayaa amba walaalkeed amba aabbaheed dadkeedu ka cabsoonaya dee wuxuu u soo joogsanayaa reerku meeshuu yaallay wuu garanayaaye markaabuu dee aduu sheekadii wax laysla wadaba waa laysku soo dhici marka dambe heesihiina waan idin haynaa sidoo kale dhegaystayaal waxaad ku maqli doontaan ah, xubintii ciyaaraha balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida dalkan maraykanka ayaa dhaqangeliya habeennimadii khamiistii qawaaniin cusub oo la xidhiidha dadka fiisaha soo dalbanaya ee ka imanaya lix waddan oo badankoogu muslimiin yihiin iyadoo laga rabo in ay la yeeshaan xidhiidh dhow xubnaha qoyska iyo xarumaha ganacsiga ee maraykanka ay ugu imanayaan si loogu oggolaado in ay dalka soo galaan saraakiil sarsare oo ka tirsan maamulka ayaa wakhti hore oo khamiistii ah qeexay sida ay qunsuliyaduhu waajahayaan dadka fiisaha soo dalbanaya ee ka imanaya dalalka iiraan libiya soomaaliya suudaan siiriya iyo yeman waxaanay shuruucdan hirgaleen khamiistii sideedii fiidnimo wakhtiga maraykanka iyagoo oo saraakiishu sheegay in qof kasta oo hakad ama ku imanaya amaba transit ku noqonaya waddanka maraykanka uu safar- islamarkaana safarkiisa uu sii qorshaysnaa ka hor lixda julaay in loo ogolaan doono inuu soo galo balse kuwa qorsheeyey taariikhdaasi wixii ka dambeeyey dib laga soo sheegi doono
gaashaanbuurta nato ayaa waxa ay isku raacdeen ciidamo badan ay u dirto dalkaasi afghanistan xogayaha gaashaandhigga ee maraykanka jim matis ayaa waxa uu sheegay in gaashaanbuurta ay buuxiyeen ku dhowaad afar meelood oo saddex meelihii bannaanaa ee waxyaabihii looga baahnaa howlgalkooda dalka afghanistan oo dagaalku u naafeeyey xogayaha guud ee gaashaanbuurtaasi jenes stoltenberg ayaa isna waxa uu sheegay in shan iyo toban dal ay hore u ballanqaadeen qaaraan dheeraad ah inay ka bixinayaan howlgalka waddanka afghanistan
duhurnimo wacaana wanaagsan dhegaystayaal ayaannu idin leenahay dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaanba halkani waa v o a washington haatanna waa barnaamijkeennii sooyaalka dhaqanka oo maalin kastoo jimco ah aad ka dhegaysataan idaacadda duhurnimo ee laantaaf soomaaliga v o a waxaana barnaamijka toddobaadkan magaalada jabuuti inoogu soo diyaarisay waryahayaga sagal siciid faarax
nabad dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijkeenna sooyaalka dhaqanka barnaamijkeenna sooyaalka dhaqanka toddobaadkan waxaynu kaga hadli doonaa haasaawihii hore iyo sidii ay gabdhuhu xilligii hore qaali u ahaayeen waxaana barnaamijka nagala qaybgelaya madiine suga khayre iyo giniya siciid shire oo ka mid ah haweenka reer jabuuti ee ku nool degmooyinka duuda iyo dameer joog ee gobolka carta waxa ayna noo matalayaan qaabkii gabdhaha loola haasaawi jiray iyo sidii dhibka loogu mari jiray waxaana hadalka ku hormaraysa giniya siciid habeen lelama hasaawen gabdhaa waagu hore dharaartii kolkay adhiga loo joogto berri adhigan soo raacay helladii waa la isku arkay caawa berri adhigan soo raacay soo haasaa oo tagay maanta adhiga dhexdiisa lagu sheekaysanay marka suu ku ogaanaya arigiiyo meeshaan geynayo wuxuu ku ogaanayay ninkani reerkoodiiuu ka yimid reerkan kaluu soo dulgalayba waa nin ay waxayaanoo waxa hay waxa weeyaan gabadhan buu jecel yahay ninku mana arkayo wuxuu ka cabsoonayaa amba walaalkeed amba aabbaheed dadkeedu ka cabsoonaya dee wuxuu u soo joogsanayaa reerku meeshuu yaallay wuu garanayaaye meeshay adhiga ka dareerinaysay meel agteeda ah ayuu soo joogsanayaa wuu eegayaa de sheedduu ka eegaya adhigaay intuu reerka u dhow yahayna ninkaasi uma imanayo markuu adhigaasi baxsado uu libdhu dhulan dhukan ahayn sii socdo ayuu ka dhaba tegayaa markaabuu dee aduu sheekadii wax laysla wadaba waa laysku soo dhici marka dambe dee waxay odhanaysaa asalaamu calaykum haasaawe uma jooge anigu weli ma gaadhin haasaawi iyo sheeki iyo waxaa ma gaadhin ooye walaalkayow dee iga tag bay odhanaysaa berriguu ku soo noqonayaa waa sidii si laeg saan dambuu ku soo noqon waa sidii si leeg waxa oggolaasho ama yeelaysa naagtaas waxaan ka warramaynaa wixii aan aragnay ee soo gaadhnay waxaa i garab joogta hablihii kale ee facayga ahayd markii nala haasaaweyey waxaan dadka maqashiinaynaa sidii inaku inatu xarakadda u lahayd ee dee uu ugu iman jiray marka u horreeye inatii weeyaan waa gayaankii madiino asalaamu calaykum asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
waxa weeyaan maanta waa maalin wanaagsan barasho wanaagsan deed waxaa la odhan jiray waxa abaar wakhtigana waan arkaynaa waxaa la odhanaya waxa abaar laga reebay baa doog lala sugaa maanta wakhtiga waad arkaysaa dee dib ciiddu haddii ay noogu buuranto dad walaal iyo dad degma aan haddaan nahay yaah dee waxaan doonayaa inaad sheeke aad ila yeelato
calow sahlan
waayahay dee waad mahadsan tahay midda u horreeya arrinkeenii kolka aan isla soo qaadanno ma waxaad odhani madiinoy doogaan isla sugno ma waxaad odhani maanta sidaa ay tahayba arrinkeennu haynoo dhammaado may may may indho doog marka la arko ee dhulku uu barwaaqo noqdo ayaan iswaraysanaynaa waxa weeyaan ragga tagga lama yidhaahee wuxuu ku tagaa la tusaa madiinooyi waxaan anigu maanta leeahay sidaa ay tahayba waxba inayna nooga dambayn may may may may may indho doog marka la arko abaar baa jirta adduunya ay taal xun markay indho doog la arko yaan wada hadlaynaa walaalkayow
may meel dheer baan ka imiday xagaldaac lama noqon karayo waxaan leeahay madiinooy dal dheer baan ka imid daalla waan qabay doodoonistaadaan ku jiray dahalka maanta alla soo dayoy baan lahaa dahablamoodii maxaan kaala hoydaa rag baa hadali weydiine rag baa hadali weydiina raggaa hadalka ku weydiinaayey waa raggii reerka lahaa waad la yar noqon jiljileeca iga daa abaar weeyaan dhulku maxay ahayde doqonnimona lama qaato dhibna lama siyaadiyo waxa weeyaan waad waad iska yar noqon may anuu madiinoy waxaan ku leeahay sidaa maanta aan ahay waxba igama dambeeyaan waxaan doonayaa inaad arrinkaa ila qaadaa dhigto sidaa aan nahayba inaad waalidkaagana uu kuu duceeyo anna la ii duceeyo dee waxaan anugu dhatahaygan ogahay maanta waxaan doonayaa inaad deed amba gacantaadaba wax iga siisid amba guurkii hadalka hadalka badani xeedho ma buuxshaa la yidhiye waxa weeyaan hadalkii go'aankiisii waa sidaa inaad i sugtid abaari baxdo aqal abaar la dhisi iyo gura abaar la sameeya miyaad aragtay lama sameeyo abaaraha guryo lama dhisto wiil iyo gabadhna lama hooyo waxa weeyaan abaartu ha baxdo kolkay abaari baxdee doog la arko ayay noo ahaan waalidka ii ducaynayana dee adigu iigama soo qaadaysa ducada ee aniga kay dhalay baa ii ducaynaya kalkuu dee wax arka ee ee uu ee uu wax wanaagsan arko eed adduunyo siiso ee cirkuna do'o ee dhulku barwaaqo noqdo ayuu waalidku duceeyaa
adigaa isku kayageyn karaya oo na xidhiirsiinaya ducada adigaa noo reebi karaya n anigu qofkii wax laga sugayo un baan ahay waxna kuula yimiday baan ahay biyo meel godan bay iskugu tagaan sii jiid iyo soo jiidna waa gacmadaalis si waxa iyadu gooraamo tahay amba ugayaanku ku jeeman yahayna kabihii wayga kala go'een maanta wixii aan idhaaho waa inaad wax iga qaadaan ku doonaya anigu hadalka waan kuu dhameeyey roobka sug waa yahay adigaan sahan kuu diranayaae waxaan kale uunan ka tegayn dee sidaa uun ku soconi maayo amba inaad hayb isiiso yaa iyo inaan hanti helo maanta labadaa dee midunbay ii tahay anigu waxaan ku idhi noqnoqodku ma fiicna maantaan isugu keen horraysa iska sug wakhtigaaga jiljileeca iga daa dee aniguna in badanba waan soo maray dee waa kashadaadaa badanna anu maanta raalli kama ihi labadii kabood ee sanadkii hore toshay sanadkan maanta way dhammaadeen sheekadeennu waxay joogtaa shan sano ka hor in badan geeljiro un baan ku raag in badan reerku doog uu qabay uun hadalkaagaasi uu hor socdaa uun anna dee wixii jacayl ahay waa doqon halkaabuu igu kufay runba kaama moodan hadalladii hore ee inaad iska kaftamaysid oon baanu haystay laakiin hadday dhab kaa tahay ee reerku aab buu leeyahay hooyuu leeyahay waracad baad isiin lahayd walaal buu leeyahay anu hadalkaaga hore oo dhan shanta sannadood xoolahan baa wada jirayne kaftan baan kuu haystay waxaagoo dhan anu hadday dhab kaa tahay imminkaan hadalka tebin
waad mahadsan tahay haddaad hadalkaa ii tebinaysid intaad adigu dhayalsanaysay anigu sidaa aan u joogo waxba iigama ay dambayn yaah reerkayagana dee wax walba uu leeyahoo waad aragtay hadday lo' tahay hadday geel tahay hadday adhi tahay xoolihii kale way yaalliin maradii wax iga maqani ma jirto guurkaygu anigu waa horu diyaarahaa nin reeru weyn baanahay nin loo kaayihiisii loo meel dhigay baanahay adiguna iga daa walaaca walaac baad igu beertay waad ii yarhaadirjiye qosalkaan iga daa waxaan ku leehay indhadogalaad markuu inankii halkaa marayo oy gabadhii ka tiraahdo war indhadoo sug dhulku waa abaar waxna ma jiraan aan isku soo doogsanno inankii maxaa xala markaa muxuu samayn inankii waxaa xaluhu samaynayaa wuxuu doonanayaa inan kale inan kalaa la soo kaxayn guddi bay dhexdoodii ka samaynayaan waxaa la samaynayaa isku soo jiidis iyadiibaa loo tagi inankaasi intaa iyo intaabuu ku daba socday iskagu wax axdigii aad tidhi kaama uu baydhin ta ku soo dhac inankaa dhallinyarta ah wacad fuuriyo ha ku samaynin hana uu harjiidin maanta laga bilaabo waxaan annagu goynaynaa maalinta indho doog la arko inaad runta keento indhadoog markii roobkiido maxaa la samayn hadday gabadhii kaaga baxdo maxaa la samayn markaa kama bixi karayso waxayna u bixi karayn inantii guddiga ku jirtay baa saaxiibadeed ahay oo gacanta haysa isna inankii guddiga ku jiray iyo haddee sheekadii wadagii labadii kale ee guddiga ahayd iyaa sheekadii beentana dadkii hor ima waqo hadalka kol la yidhaahay hadal go'an soomaalidu xeer go'an bay taqaanay soomaalida xeerkeega uu adkaa axdi adag bay lahayd waxaan la dhaafayay ma jirin cadfuuriyadan iyo ballanxumadan iyo beentan iyo boortaabulkan la bartay ma jirin dad hadalkoogu iska go'an yahay buu ahaa dad hadal wanaagsan buu ahaa waa kaasooyin
markaa markuu daala daala daalu xusullada ka hoodho ayay odhanaysaa hadday wax kaa run yihiin reerka iyaga waad arkaysaa amba dadkaygide aabbaha iyo hooyada iyo dadkaygide waad arkaysaabay de ka dhiganta hadduu dee nin hagaagsan yahay de dee reerkiina hadduu u tago walaalkeed hadduu aabbaheed u taga de goortuu u tagayo waa goor de u dhinta haa u dhintay markuu u tago siday ay sheegaysay giniya sheegaysay wuxuu soo kaxaysanayaa dee inanta dad isagana isku fiican yihiin inantana dad isku fiican yihiin buu doonanayaa
guud ahaan dhegaystayaal barnaamijkeenii sooyaalka dhaqanku toddobaadkan waa nagayntaa waxaana marti noogu ahaa giniye siciid iyo madiine suge waxaa idinla socodsiinaysay anigoo ah sagal siciid faarax inta aynu mar dambe kulmi doonno waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabaaddiino
waa hagaag dhegaystayaal sagal siciid faarax aad bay u mahadsantahay iyo weliba barnaamijkaasi sooyaalka dhaqanka waxaana naga xasuusinaa in toddobaadka dambe aad ku maqli doontaan barnaamijkayaga sooyaalka dhaqanka sida waagii hore gabdhaha loogu soo geed fadhiisan jiray iyo weliba qaabkii arooska loo diyaarin jiray
waa tahay bal markana shir wacow xaggii muusiga ah aan dhegaystayaashan usoo qaban heestan ay wadajirka ugu luqeeyaan khadre cabdisanimo iyo maxamed biikay
gashamoyo bari iyo haragarduuro gelimaale uu helay mu ciyaar gudaysa mu ciyaar gudaysa gashamoyo bari iyo haragarduuro gelimaale uu helay muciyaar gudaysa ma u ciyaar gudaysa
gumburaha dalkiisu ku ahoo barwaaqa ku ahoo barwaaqa gardoobkii ka soo baxay ayuu gedigaygu yahayu gumburaha balkiisu ku ahoo barwaaqa ku ahoo barwaaqa gardoobkii ka soo baxay ayuu gedigaygu yahayu
anigiyo go'aygii go'aygii garan weyne meeshay gogashaydu taale anigiyo go'aygii go'aygii garan weyne meeshay gogashaydu taale
sheekada gunteeda iyo sheekadeeda aan kula gorfeeye aan kula gorfeeye aan kula gorfeeye sheekada gunteeda iyo sheekadeeda aan kula aan gorfeeye aan kula gorfeeye aan kula gorfeeye
adigoon gardiidiyo gacansay bilaabayn guuriyaarosiyo gogolinan wadaagnan taladii ku gooye igoo raac go'aanka adigoon gardiidiyo gacansay bilaabayn guuriyo aroosiyo gogolinan wadaagnan taladii ku gooye igoo raac go'aanka
hadda ii ku leedahay guri iyo aroos iyo haddaad ii ku leedahay guri iyo aroos iyo guda waajibkaago geeliyo irmaan bixi geeliyo irmaan bixi aabbahay ku doonsi jibkaago geeliyo irmaan bixi geeliyo irmaan bixi aabbahay ku doonsi
gob xariira waato id fadhiisidaaye nafta waan ku dayn lahaa dadka calo jeceshahay haddadka calo jeceshahay gob xariira waato id fadhiisidaaye nafta waan ku dayn lahaa dadka calo jeceshahay haddadka calo jeceshahay
nafta geesi ii huraa guula waan ka sugaye guula waan ka sugaye gashamaan ka ta'ana waa gala dheeba weyn nafta geesi
garmaqaate warankiyo warankiyo gaashaas yaa salaam yaa salaam dhegeystayaal waxaan filaya inaad si weyn uga wada hesheen cododkaasi tolmoon ee ay sida wada jirka ama talantaaliga ay noogu soo qaadayeen heestaasi khadra sinimo iyo weliba maxamed biike haatanna aynu eegno dhinacii barnaamijka ciyaaraha iyo weliba nuur xasan nuur
ku soo dhowaada dhegaystayaal xubinta ciyaaraha xulka qaranka jarmalka ayaa gaaray faynalka koobka qaaradaha kadib markii uu xalay si xarrago leh uga badiyey xulka mexico oo uu ku garaacay afar gool iyo gool laba ka mid ah goolasha ay jarmalku ku badiyeen waxaa siddeedii daqiiqo ee ugu horreysa dhaliyey ciyaaryahan leon goredeska goredeska oo sidoo kalena qadka dhexe uga ciyaara naadiga shaalka ayaa si weyn uga dhex muuqday xulka dhallinyarada ah ee jarmalku ay sanadkan ku duulayaan tan iyo markii uu bilowday tartankani goolasha kale ee ay jarmalku dhaliyeen waxaa kala qaybsaday ciyaaryahanada wena iyo amiin yunis oo ah laacib asal ahaan ka soo jeeda dalka lubnaan balse heysta dhalashada jarmalka goolka keliyaha ay mexico keeneen waxaa saxiixay ciyaaryahan marco fabian jarmalka waxay ciyaarta kama dambaysta ah ay magaalada st betersburg ee dalka rushia ay kula ciyaari doonaan xulka qaranka jili oo ka soo badiyey habeen hore xulka bortuqiiska dhinaca suuqa kala iibsiga ciyaartooyda haddii aan eegno kooxda manchester city ee dalka ingiriiska ayaa wadahadal la furatay naadiga tottenham si ay uga soo qaadato daafacooda qadka dhexe kayle wolka wolka oo ah toddobailabaatan jir ayaa saftay ilaa iyo boqol saddex iyo siddeetan kulan oo ka tirsan horyaalka premier leaga ingiriiska tanii markii uu ku biiray naadiga tottenham sannadka labada kun iyo sagaalkii dhinaca sbainna ciyaaryahan enzo oo ah wiil uu dhalay tababaraha kooxda real madrid zaynadiin zidan ayaa ku biiray naadiga alavis ee dalka sbain kadib markii enzo oo ah labaalabaatan jir uu boos ka waayey kooxda real madrid laacibkan ka ciyaara qadka dhexe ayaa saxiixay heshiis saddex sano ah oo uu kula joogi doono kooxdiisa cusub enzo hal gool oo qura ayuu u dhaliyey real madrid kadib markii uu saftay kulankiisii ugu horreeyey bishii disembar ee sannadkii hore ciyaar ay real madrid lix gool iyo gool uga badisay kooxda leonesa wararka talyaaniga haddii aan eegnana kooxda inter milan ayaa ku raadinaysa lixdan milyan oo yuuro laacibka qadka dhexe uga ciyaaro kooxda roma raja nengolan haddii uu aqbalo waxa uu laacibkan mushaar ahaan uu u heli doonaa lacag dhan toddoba dhibic shan milyan oo yuuro sanadkiiba sida ay qoreen warbaahinta talyaaniga kooxda chelsea ee dalka ingiriiska ayaa ka mid ah kooxaha doonaya ciyaaryahan nengolan dhegaystayaal xubinta ciyaarahan waa naga intaa
mahadsan nuur xasan nuur haatana waxaan ka codsanayaa shirwac qodobadii warka ugu doorkarona hadba intuu waqtigu noo saamaxo shirwac aad baad mahadsantay ibraahim maraykanka ayaa dhaqangeliyey habeennimadii khamiistii qawaaniin cusub oo la xidhiidha dadka fiisaha soo dalbanaya ee ka imanaya lix waddan oo badankoogu muslimiin yihiin iyadoo laga rabo inay la yeeshaan xidhiidh dhow xubnaha qoyska iyo xarumaha ganacsi ee maraykanka ay ugu imanayaan si loogu oggolaado inay dalka soo galaan saraakiil silsare oo ka tirsan maamulka ayaa wakhti hore khamiistii qeexay sida ay qunsuliyadu u waajahayaan dadka fiisaha soo dalbanaya ee ka imanaya dalalka iiraan liibiya soomaaliya suudaan siiriya iyo yeman waxaanay shuruucdani hirgeleen khamiistii sideeddii fiidnimo wakhtiga maraykanka iyagoo saraakiishu sheegay in qof kasta oo ku hakanaya ama transit ku ah maraykanka oo safarkiisu si qorshaysnaa ka hore bisha julaay lixdeeda loo ogolaan doono inuu soo galo balse kuwa qorsheeyey taariikhdaasi wixii ka dambeeya dib laga soo sheegi doono aad iyo aad ayaad umahadsantahay shirwac haatana xagga heesaha ku noqono ku soo dhowaada codkii cabdidiini
markaba in badan ba qofka igu duleeyon u dulqaadanaye intii aan dambaaciye kuwa dunya igu xidhay bantii aanu sheegtana kuwa iidayoon ahayn qalqala kasii daran doqayga eersaaday walle waan digtoonahay xaqan ima dagaaya dibnaha waxay ka sheegaan yaama daluursho uma qaato dacadey walle waan digtoonahay xaqan ima dagaaya dibnaha waxay ka sheegaan yaama daluursho uma qaato dacadey alle aani dawliqiyo adaqdigoodu ima siro xeeladoodu ima disho darsigoodu goodu goodu i qoran alle aani dawliqiyo adaqdigoodu ima siro xeeladoodu ima disho darsigoodu goodu goodu i qoran Ah.
waa hagaag dhegaystayaal aan heestaasi cabdidiin iyo weliba codkiisaan intaasi kaga soo gudubno gebagabada idaacadda ayaanu ibraahim kusii soconnaa waan filaya hadee waad dhegeysanaysaahoo wuxuu leeyahay dumarku wale aniga waan digtoonaho ima dagtaan waa nin aad u taxadar badan markaa Waxa- Dab- dabcigeennana ima siro laakiin ilaa intuu ku jiri karaa dhufeedkaas intii ilaahay ugu talagala waa ku jiri doonaa dhegaystayaal intaasaynaanu idaacaddeennii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta aynu ku soo gabagabayn doonaa tan iyo intaynu idaacaddan idaacadda xitaa isugu iman doono waa aniga oo cabdixakiin sharwac iyo ibraahim daandure oo idin leh sidaa iyo nabadgelyo